إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah howlgal lagu beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa ka dhacay gobolka baay kanaalka wararka ee elka taa'ib ayaa baahiyey dardaaranka inqimaasigii fuliyey weerarkii ka dhacay xerada gordon ee lagu laayay saraakiisha imaaraadka kooxa hubeysan ayaa wiil dhallinyaro ah afduub iyo dil ugu geystay magaalada muqdisho wiil arday ahaa ayaa meydkiisa laga helay iskuul uu ka dhiganayay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya odayaasha dhaqanka ee walayada islaamiga ah ee banaadir ayaa ka hadlay weerarkii inqimaasiga ahaa ee lala beegsaday saraakiishii imaaraadka ee ka dhacay magaalada muqdisho dib khasaare kala duwan geystay ayaa ka kacay qaybo ka mida magaalada muqdisho macallimiinta qaar ka mida iskuullada ku yaala magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbax ay kaga cabanayaan mushaar la'aan iyo arrimo kale دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran howlgal lagu beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa ka dhacay gobolka baay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ay ka fuliyeen gudaha degmada qansax dheere ee gobolka baay waxa ay la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo halkaa ku sugnaa qaraxa ayaa ka dhacay halkii ciidamadu ay ku sugnaayeen welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha kasoo gaaray inta uu la eg yahay kanaalka wararka ee alka taib ayaa baahiyey dardaaranka inqimaasigii fuliyey weerarkii ka dhacay xerada gordon ee lagu laayay saraakiishii imaaraadka waxaa faahfaahinaya maxamed cali aadan
كل خاين بان صافي بشروا أهل الخيانة بالفواجع والمهانة اطفى راسكم أمانة كل خاين بان صافي كل خاين بان صافي
kanaalka alkataa'ib al ikhbaariya ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo dardaaranka laga reebay naftii horihii fuliyey weerarkii cuslaa ee kowda bishan shacbaan ee sanadkan ka dhacay xerada goordon ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho laguna laayay saraakiishii imaaraadka ee qaybta ka ahaa duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya mustaf mukhtaar aadan oo ahaa toddoba-iyo labaatan sano jir kasoo jeeda magaalada xudur ee gobolka bakool ayaa kasoo muuqanaya filimka isagoo jeedinaya dardaarankii ugu dambeeyey noloshiisa ka hor inta aanu u dhaqaaqin fulinta howlgalkii anfariirka iyo dhakafaarka ku noqday laamaha ammaanka ee reer galbeedka iyo guud ahaan shisheeyaha qaybta ka ah duulaanka soomaaliya وفق الله جنود حركة الشباب المجاهدين لقتل آئمة الكفر وحصد رؤوس الشياطين في عملية بطولية فذة قام بها أحد الجنود الأتقياء الأخفياء وفارس من فرسان كتيبة الاستشهاديين نحسبه كذلك والله حسيبه
يا فارسا عاث القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا waxaa fariimaha uu jeediyey ka mida mid uu kaga hadlayo xaqiiqada dowladda federaalka isagoo ummadda soomaaliyeed kula dardaarmay inay garowsadaan oo ay fahmaan waxa ay tahay dowladdan walaalayaal sidaan wada ognahay dalkeena waxaa ku soo duulay gaalo noocyo badan leh isbaysigaas kufaarta ah markay duulaanka ku soo gareen dalkeena waxay ka dhex samaysteen dad calooshooda shaqaystayaal ah diintooda iyo dadkooda iyo dalkoodaba dan ka lahayn koodaasii ridowday safka gaalada kusoo biirtay dad waxaa jira soomaali ah ka aaminsan dowladdii soomaaliya ama dad muslimiin ah waxaan leenahay dadkaasi ilaahay ka cabsada kuwan inay gaaloobeen waxaa noo caddaynaya aayaadka ilaahay ilaahay asigoo muuminiinta uga digaya yahuud iyo nasaare inay owliye ka dhigtaan igdii ka dhigatan xukunkeeda noo caddaynaya wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu lyahuuda waannasaara awliyaa mu'miniinta oo yahuud iyo nasaaro awliyaha ka dhiganin bacduhum awliyaau bacd gaalada hiil iyo hoo ayakaa isku leh qaarba qaarka kale mu'miniinta haddaad tihiin shaqo kuma lihidiin qof hiili kari waayo hukunkiis muxuu noqonayaa oo awliye ka dhig waman yatawallahu minkum fa innahu minhum qofkii gaaladaas olii ka dhigta ayuu ka tirsan yahay in allaha laa yahdi alqowma aalimiin
waxa uu sidoo kale istishaadi mustafa mukhtaar aadan fariin u diray ciidamada dowladda federaalka isagoo ugu baaqay inay ka soo baxaan safka ay ku jiraan ka hor inta aanay kusoo dhicin gacanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan fariin u dirayaa maleeshiyaadka ciidada gaalada garab istaagay oo u kaalmeynaya oo sababtuna ay tahay wax yar oo gaalada u dhiibayso oo laag ah waxaan leeyahay war waxaasi wax la qaata maaha laba boqol oo dollar aad siisateen dadkiina diinkiina iyo sharafkiina iyo dalkiina waxaan leeyahay towbad keenana ilaahay ka cabsada ilaahay agtiisana u dardaar idinma noqonaysa laba boqol oo dollaraan u gaaloobay mujaahidiinta gacantooda markaad soo gashana u dardaarku uma noqonaysa hunguriya ay waday waadna aragtee qaar la qabtay oo hunguriya ay waday meeshaan maxaa ku geliyey hunguriya ay geeyey haddeetan iska towbadkeen hadhow intaad dhihi lahayd hunguriya ay waday
qaybaha dambe ee muuqaalkan uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataa'ib waxaa lagu maqlayaa ilbiriqsiyadii ugu horreeyey ee habeenkii howlgalka iyadoo la maqlaya rasaasta uu ridaya naftii hure mustaf mukhtaar takbiirtiisa iyo isagoo akhrinaya aayado ka mid ah qur-aanka kariimka
الله أكبر الله أكبر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
ورضيت يا صاحي بهمة ماجد
weerarkii xerada goordan ee ay mas-uuliyadiisu sida buuxda u sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu dilay in ka badan konton sargaal oo isugu jira imaaraad soomaali iyo murtasaqo ka soo jeeda daafaha dunida waxaana dadka ku go-ay ka mid ahaa saraakiishii ugu sarraysay ee howlgalka imaaraadka ee soomaaliya ليلة حتى غدا في ساحة الأمطار سيف الملهمة
kooxo hubaysan ayaa wiil dhallinyaro ah fuduub iyo dil ugu geystay gudaha magaalada muqdisho cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa sheegaya in wiil dhallinyaro ah ay afduub kula kaceen koox huwaysan kadibna ay si bareer ah u dileen sida ay xaqiijiyeen eheladiisa iyo qaar ka mid ah dadkii goobjoogga u ahaa dhacdadan kooxdan oo lagu sheegay burcad ayaa la soo wariyey in marka hore ay wiilkaasi dhallinyarada ah kasoo afduubteen degmada hiliwa ee magaalada muqdisho waxayna ku afduubteen baabuur uu watay oo noociisa lagu sheegay saaruf waxaana xilliga qafaalka uu dhacayay gaariga la saarnaa wiil kale oo ay walaalo ahaayeen kaas oo ay iska dejiyeen ka hor inta aysan dilin qof goobjooge ah oo ku sugnaa deegaanka garisbaalley ee dhaca duleedka magaalada ah muqdisho ayaa sheegay in uu maqlay rasaas lagu dhuftay qofkan waxaana meydkiisa ay soo dhigeen kaxda eheladiisa waxa ay sheegeen in wiilkan dhallinyarada ah oo ahaa qof iskiisa u xamaalanayay lagu magacaabi jiray abuukar axmed kaabax waxay sidoo kale sheegeen inaysan ogeyn sababta rasmiga ah ee ka dambeysay dilkiisa dhacdadan ayaa kusoo beegmaysa xilli shalay meedka axmed aadan oo ka tirsanaa baarlamaankii hore ee dowladda federaalka kana soo jeeday maamulka somalilan laga helay hotel muqdisho uu ka deganaa kaasi oo ku yaalay degmada xamarweyne wiil arday ahaa ayaa meydkiisa laga helay iskuul uu ka dhiganaya magaalada nairobi ee waddanka kenya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax ilyaas cabdikariim cali maxamuud oo ahaa arday koob iyo toban sano jir ah ayaa meydkiisa laga helay iskuulkii uu dhiganayay oo ku yaala magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya maamulka iskuulka ayaa ku doodayay in wiilkan ardayga ahaa ugu wardambeysay isagoo suuli raadinaya waalidka dhalay wiilka iyo qaar ka mid a guddiga ganacsatada xaafadda isli ee magaalada nairobi oo ka hadlay kiiska wiilkan meydkiisa laga helay iskuulkii uu dhiganayay ayaa ku baaqay in baaritaan deg dega la sameeyo ayaa waxaa noogu imaada xafiiska qof annagana memberka annaga ka mid ah xaafadda islii oo ilmihiisa ay iskoolkan dhigtaan oshual primary school wuxuu yidhi cunugayga ayaan shalay saan subaxii hal saac ayaan halkan keensay iskuulkii ilaa haddana ma hayo kaalay ila baada goobo meesha ayla geli kartiin ila galan uu yidhi annagana waa soo dhacnay tiimka annaga iskoolkaan imaannay iskoolkii waxay dhaheen shalay siddeed saac iyo afartan ay noogu dambaysay isagoo masquul raadsanaya ma arkin meel ku maqanya ma naqaanay dhaheen waari raadinay marka waxaan dareensannahay meydkii hal arko sax waay shalay inuu cunugaan markii la raadinayay oo aabbihiis u ima adeerkiis u imaaday oo toban saac sagaal saac iyo toban saac uu soo raadsanayay marka cunugaan inuu aman dheer dhintay ay maamulkan ay ka warqabeen ayaan dareensannahay oo ay maaragtay shaqadooda ay ka soo bixi waayeen xilkii iyo waalidka waalidkay u dhiibteen
guddiga ganacsada aan sii yoogooda nahay oo xafiiska fadhiya saakan oo xafiiska joogaan warkan helay nin annaga naga mid ahoo guddiga ku jiro oo waalid ah oo iskuulkan ilmo u dhigtaana telefoon ii soo diri wuxuu dhahay iskuulka saan joognaa si degdeg nooga imaad wax baana qabsaday arrintaa baana qabsatay cunugaa naga maqan cunugiina maaragta meel noogulama sheegahaya marka waan imaaday iskuulka markaan imaaday arrinta aan la kulmay arrin horta aad iyo aad naxtin u lahay ahayd cunugiioo maqan ayaa iskuulkii aas wax dan iska saarin oo maaragtay wax cunug raadista aan la samaynin waalidkii shalay galabta imaaday oo cunugu waayey oo ilaa lixda sacoo habeennimo halkii joogin waxaa lagu yidhi ilaa labaatan iyo afar saacadood laga gaaro boliista waxay statement ay qoraysa ma leh cunugaani geeridaan siday ugu imaaday iskuulkan wax bay qarinahayaan waxay ayagahay inay binaanka la keenaan rabnaa oon ogaana cunugaanayta geeridan siday ugu imaaday ay u baahan nahna haddaan ahna guddiga ganacsatada haddaan ahna waalidiintii meesha waxa taallaa waxay tahay daryeel xumo aad u fara badanaa meesha ka socoto cunuga taymkii uu dabaalanaayo ama taymkii uu galaaska ku jiro in wakhti loo sameeyay ahayd wakhti ma leh marka hadhow markii la weyddiiyo loo imaadana jawaabtay ku siinayaana waxay tahay cunugii hadduu naga soo baxay qalinuu doontay shala waxay hooyadiis ku dhaheen qalinuu soo doontay qalinuu ku maqnaa baaggii iyo dharkii yuniformkiyaa loo gooyey waad dareemi kartiin hooyo markaas haddaan nahay annaga soomaali inaan isku xirnaanno waaye oo isku duubnaanno oo ilmaheenna aan ka warqabno dee dadkaaniita dee annaga waxaa noo keentay waad ogtihiin soomaalida boqolkiiba sagaashan wax dhaqaale haysta ma leh iskuulkan waa firii marka maadaama uu firiiye ma aha inaa annagana haddana aan ku sii andacoonno muxuu ahaa ii sheeg maxaan samaynaa iyo ma aha dhiirigelin fara badanaa loo baahan yahay in wax la isla qabto si kastaba dalka kenya waxaa marar badan sidan oo kale uga dhacay dilal naxdin wata oo aan la ogeyn waxa sababay odayaasha dhaqanka ee walaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa ka hadlay weerarkii inqimaadsiga ahaa ee lala beegsaday saraakiishii imaaraadka ee ka dhacay magaalada muqdisho faahfaahin ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarag cumar waxaa isa soo taraya dadka muslimiinta ah ee bogaadinaya weerarkii inqimaasiga ahaa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday xerada gordon ee magaalada muqdisho kaas oo lagu dilay saraakiil ka tirsan dowladda imaaraadka iyo calooshou shaqaystayaal ay soo karaysatay dowladda imaaraadka nabadwaan maxamed axmed guuleed farataag oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa bogaadiyey weerarkii inqimaasiga ah ee lagu qaaday xero gordon ay imaaraadka ku lahayeen saldhig ay ku tababarayeen maleeshiyaadka soomaalida ee calooshou shaqaystayaasha ugu horeen waxa uu ka hadlay hagardaamada uu imaaraadka ku haya ummadda muslimka ee ku nool wadamada islaamka bismilah horta imaaraadku waa cadow islaam waana cadow alle weeye dhibaatooyin badan bay soomaaliya kaliya kuma hayaan caalamka islaamka oo dhan ku hayaan masalan dagaalka waxaa ka wadaa suudaan waa ayaga liibiya waa ayaga haddii lakuron yahay yemen waa ayaga soomaaliya waa ayaga meel kasta oo islaam joogo dhibaato iyo dagaal iyo qalalaaso ayay ku hayaan waxay ka turjumahayaan oo shaqaale u yihiin maraykanka iyo wixii reer galbeedkaas la jira masiibo islaamkalo haddii layku run yahay lagu sallado weeye ilaahay ha naga qabtaan leedahay intaa markaan ka gudbo isisaadadii xamar ka dhacday oo saraakiishooda lagu dilay horta marka horeysa allaan uga mahad celinaynaa ilaahay baa ku mahadsan camaliyadaas haddii layku run yahay noo fududeeyey geesigii maaragta camaliyadda fuliyana waxaan leenahay ilaahay jannatulfardowso ha geeyo waaba uu geynhayaa maaragtay xaq buu ku dhintay cadow buu laayey geesigaasna saasaan ugu ducaynhayaa sidoo kale nabadoonku waxa uu fariin u diray ummadda soomaaliyeed isagoo ugu baaqay inay meel weliba ay ku beegsadaan saraakiisha iyo murtasaqada imaaraadka muslimiintu meel ay joogaanba waxaan ugu baaqahayaa imaaraad meeshii lagu arko saas iyo si ka daran haddii laykuronaya in loo laayo mid alla meeshii islaan jooga oo cimaaraad nin cimaaraada lagu arko hal la dilo cadow islaan weeye cadow alla haddii laykuu ron yahay weeye dhibaato badan bay muslimka ku hayaan maraykan baa ku adeegta way takabureenoo maaliyaddii iyo lacagtiibaa ka badatay meeshay ilaahay ugu shukrin lahaadeen oo muslimiinta ugu gargaari lahaadeen muslimiintiibay ku laayaan hadda way ogtihiin xasuuqa ka socda ee falastiin ka socda falastiin u gargaari mahayaane yahuuddii bay u gargaarhayeen oo raashinka iyo daawada iyo waxay u baahan yihiin siinhayaan marka saasay maaragtay yahuudda waabay ka socon yihiinoo waa murtadiin weeye ilaahay ka furatay marka meel walba ha lagu beegsado haddii layrun yahay waa inay sida loo laynhayo magaalooyinka iyo waddamada islaamku joogaan waa inay ka waantoobaan oo ka cararaan hal wiil baa haddee layrun muqdisho saa ugu galay oo saraakiishoodii wuxuu laaya iyo wuxuu dhaawacay iyo ciidankii murtadiinta ka dhigay gabagabadii waxa uu nabadoonka tixgabay ah ku muujiyey shucuurkiisa ku aadan xasuuqii loo geystay imaaraadka horta tixdu tix gaaban oo habaara weeye oon ilaahay ka baryahayo ilaahay masiibe inuu ku rido maaragtay cimaaraadka iyo wixii la mida iyo wixii garb siinhaya gabagaa markaan habaarkaa tirinhayana ummadda muslimiinta ahoo soomaaliyeed aamiin ha ii yidhaaheen maaragtay markaan habaarahayo marka gabagiibaa sugaantii baan bilaabahaya waxaan leedahay adigaan cabsanahayn allow cidu ku maagayn adigaan canaasiir ka biqin col iyo duullaan ciidamada shisheeye adayna ciil ku badahayn ninkaad cirib iyo jaangoyr rabtaa ciidan uma doontid cood badan midkaasii rabtaan cid uma soo tuugtid adigaa carshiga maamula oon cid kula sheegan adigaa cirkaas taagay oo ciidda noo fidiyey caasiya midkuu caabudaa caysku wada siiya caynba cayn waxaad uuntay iyo badaha ceegaaga cibriqaadashada noogu filan cibriqaadashada noogu filan waa cawiya maalin cabashaan allow kaaga ahay cadowga soo duulay ciroolaha gaboobaan ahay oo ku caabuda calacalahan kuu horsaday caadil baa tahay cimaaraad ilaahow ka qaba caalamka islaamka diintay cuburiyaan ayay caadadood tahay waa caamileen gaamuray oo ku caasiyey yahuud bay cawinayaan allow coodka wada dhaafi ceesha badroolkana ka guri wadar u cayrtee cirka roobka laga keenay iyo deeqda ku cidhiiri cayshka iyo casiirkana ka goo cadow islaam weeye ilaahow cise iyo sharaf casiyada liita waa ciidan gaale ah allow dumi cimaaraadka cayayaan ilaahow ku kici caamiq hari waada ciiddoo gariirtiyi allow cudur ku maashee cadaabtii adduunka ugu keen cimiladeedii cadaabtii adduunka ugu keen cimiladeedii reer caadsidoodii allow maalma ku caji ciiddii layse reer luud allow mari cimaaraadka cidlo iyo ilaahow ka yeel caws la gubateeyey ilaahow intaasaan codsade iga ajiib caawa aamin ducada inkaartaan rido eebba ila tuuga si kastaba howlgalkan ayaa argagax ku riday shisheeyaha ku soo duulay dalka iyo madaxda dowladda federaalka iyadoo wixii weerarkaasi ka dambeeyey ay dalka isaga carareen diblomaasiyiin ka socday imaaraadka iyo kuwo kale oo ka mid ah shisheeyaha ku soo duulay dalka dabgeystay khasaare kala duwan ayaa ka kacay qaybo ka mid a magaalada muqdisho maxamed qaasim ayaa faahfaahinaya
dab khasaare geystay ayaa ka kacay goob ganacsi oo ku taalla magaalada caasimadda ah ee muqdisho dabkan ayaa wuxuu si gaar ah kaga kacay iskooska banaadir ee muqdisho kaas oo basbeliyey maqaayad ganacsi oo halkaasi ku taallay dabkan oo koronta sababtay ayaa wuxuu gebi ahaan baabi'iyey hantidii maqaayadda tiilay sida ay warbaahinta u sheegeen qaar ka mid a goobjoogayaasha ku sugnaa goobta ganacsi uu dabka ka kacay ma jiraan wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay dabkan balse uu jiro khasaare hantiyadeed oo dabkan uu geystay maqaayadan u dhijan oo afray dab ka kacay marka waxaa waaye dabka alxamdulilaah khasaare nafeed ma jirto laakiin mid maaliyadeeda jirto wallaahi kuleytaba adiga bil camalo meeshaan furan tahay mardha waa loo soo adeegay marka waxaa waaye kuleytaba adiga dhowr iyo adiyo toban kun oo doolar waa gurmadku maasha allah waana soo gaaray waxaa waaye alxamdulilaah wixii oo alla ugu talagalo waa ku beex wixii kalena waa laga cilmiyaba dabka wuxuu u bilowday dabka saqafkan koruu qabsaday waa korontada hadduu dabka qabsadayna waxaa weeye dabdamis wuu dib dhacay dhallinyaradii shaqaalaha meesha joogtay de waxay qabtaan bay garan waayeen culays badan waa u jirtaan khasaaraha meesha gaadhay hanti badan baa meesha ku baaba'day marka sidaasay wax u dhaceen hantida meesha khasaartay waa hanti badan ilaa soddon kun oo doolar waa wax cayntay ma jiraan waa gurigii baan dhex taagannahay wareegiisoo dhan wixii yaalay iyo wixii lagu shaqaynayey waxaasoo dhan waa way baaba'day way isku baaba'day qaybtan waxay furan tahay taqriiban laba sano laba sanay furan tahay laa qorshaha de waxaa weeye qorshuhu wuu iska imaan doonaa dhibka bacdi buu imaan laakiin hadda wax qorshe iyo baleen oo meel saaran ma jiraan waxay ka kala koobnaayeen materiaalka alaabtii qalabka lagu shaqaynhayay lacaga caddeyn ah
ma ahan markii ugu horeysay oo deb noocan oo kale ah oo ka kaco xarumo ganacsi oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoo lagu eedeeyo in ay ka dambeeyaan dowlado shisheeye kuwaas oo kasoo horjeeda horumarka ganacsatada soomaaliyeed
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan macallimiinta qaar ka mida iskuullada ku yaala magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbaxa ay kaga cabanayaan mushaar la-aan iyo arrimo kale warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli macallimiintan oo wax ka dhigaysay in ka badan laba-iyo toban iskuul oo ku yaala magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya mushaar la-aan baahsan oo muddo lix bilood ah iyagoona dhanka kala sheegay in iskuulka laga jartay korontada iyo biyaha iskuulkana ay soo wajahday nadaafad daro aada u saameyn badan waxay ka cabanayaan dowladda federaalk oo ay sheegeen in muddo lix bilood ah mushaar siinin islamarkaana rabaan in ay xaqooda helaan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah mucalimiinta oo ka hadlaya cabashadooda ku aadan mushaar la-aanta baahsan ee ay dowladda federaalka ku hayso tirada iskooladaasi waa labaiyo toban iskool oo ku kala yaala degmooyinka gobolka banaadir labaiyo tobankaas iskool waxay dowladdu kusoo qortay saddex boqol afartan iyo afar macalin saddex boqol afartan iyo afar ayaa lagu meeleeyey oo mushaar ku qaato laakiin saddex boqol afartan iyo afar hadday dowladdu ku meelaysay waxay dayacday boqol soddon iyo afar qofood oo isugu jirto shaqaale kala duwan oo kala ah macallimiin ay sheegeen inay ku qaadanayaan iskoolka uu agaasunka uu ballan qaaday maamulayaal maamula ku-xigeenadii waardiyayaashii nadaafaddii dadka qaabishanaayay oo ka shaqaynayay intaasoo dhan wax mushaahara oo ay siisaahu ma jiraan wax qarasha oo iskooladaas ku baxa oo ay bixisaahuna ma jiraan cabashaan nahay lix biloodaan nugula shaqaynayey mushaarkeenna ma aanan helin wax aan ku shaqaynon ummadda wax ugu qabanna ma hayno waxaan codsanaynaa cabashadayna in wax laga qabto sababtoo ah lix bilood waxaan ku shaqaynaynaa wax hubanti la'aana gobolka banaadir intaasoo maruuna ballamiyey uu leeyahay gunnaan idin siinayaa bishaan waa hilaysaan bishaan waa hilaysaan gunno uuna siiye iska daaya xataa xabad jeesta a nooma uusan keenin hadda saacaddan aan joogno iskuulaad badan ayaa waxaa u xiran biyola'aan iskuulaad badan ayaa waxaa u xiran nadaafad darro qof lix bilood musqulaha carruurta intaa tirada la eg oo hore maamulihii iga horreeyey uu u sheegay musqulaha intaa la eg dadka nadaafadda ka shaqaynaayo haddii aan wax mushaar aysan haysanin ma malay karo sabab ay ku shaqeeyaan inaysan jirin si kastay ahaataba dowladda federaalk ayaa usoo dhigatay mushaarka mucalimiinta wax ka dhigta madaarista ku taala magaalada muqdisho iyagoona iska indhatiraya mucalimiinta iyo dugsiga waxa ay u baahan yihiin warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa